bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanta faaldhugunsidyaala ha ka dhowaada warkaha miynimo ee raadiyaha warsan qodobada idinka dhegeysanna walibaa ku mid ahaa shirka isgaarsiinta dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada baydhabo musharaxiin kukorkooyeen xildhibaanada cusub ee jubbaland wafuudino waliba ayaa qulqulahaytay magaalada dhuusmareeba sheekh shaakir iyo la kulami saraakiila ciidamada amarna siiye madawynaha puntlandna walbowsina ayaa kormeer suubiye wararkii ka dambeeyey ee doorashada jubbaland howlgal ku dhini al-shabaab ayaa laka dhawaaqay wasiiro ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo sacuudi kala kulamay madawynaha somalilan qodobada banaanka ee warkaysin ka dhegeysan walibaa ku mid ah tijaabo muujiyaasa in la daaweey karo cudurka ebola iyo xuutiyiinta waliba yoona weerar iyo ka qaadeyna garoonkiyaala sacuudiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
tomiyo sideeda bilo sideedaad ee agosto sanada lamada kun tomiyo sagaalka udhugunsadayaal hamiinimo iyo hagalaasa waarba ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan shirka isgaarsiinta dowlad goboleedyada ayaa baydhabo ka furumiyey war kun walibaa nin faahfaahayay waryaheena mukhtaar sheekh aadan dalmara madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenya gee ka furay shirka wada taladowga ku-faa'iidaystayaalka mashruuca taakuleynta isgaarsiinta kaasoo ku furumi beledka baydhabo maybaanaha ku qiib galay wasiiradii isgaarsiinta maamul goboleedka wadanka dowlada dhexe maybaana dareero doonaa muddo maalme e wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed nuur sheekh cadde yaan ka horeyn buku hadal imeelugu socona sheegay inuusa eedanka faraxsinyi waan hay-ad handhaw ay awgeeka shirkun wada taladowka isgaarsiinta dalka oo kusinyi waan hay-ad handhaw ay awgeeka shirkun wada taladowka isgaarsiinta dalka oo ku furumi beledka baydhabo oo noqdo bedidkii ama buusadii lagu gudbi lahaa wax walba oo jiro sidaa daraaddeed waxaan ugu soo dhaweynaa wasiirka wasiir caan koonfur galbeed soomaaliya mudanayaal iyo marweyne soo dhowaada mar labaad soo dhowaada canshuur xasan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in muhiimatay in kuwada hadala arrimo badan warkii eedan boostadii isgaarsiinta dalka maamul goboleedyada wasiiradii oona goobroog ku haadaan dowladda dhexena horwadeen ku xitamay baana sheegay in shirkaa ku bala doonaan umuuruhan aan sama koro bulshooyinta soomaaliyeed ee ka eedan isgaarsiinta iyo boostada badan kulamada markaa aynu soo nimaadnay waxaan dib u jallacna maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyey wixii lagu heshiiyey ma hirgaleen maxaa hadda caqabada ka soo baxay iyo inaan laysla qorseeyo mustaqbalka wixii aan wada qaban lahayn marka kulankan ayuu madaxweynehu daba joogaa kulamadii hore ayuu daba joogaa kulankii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa aan soo meel dhigno waxaa ka mid ah oo loo baahna in wax laga qabto loona xil saaray dowladda wasaaradda boosada isgaarsiinta heer federaal maadaama iyada ay tahay hooyadii wasaaradaha in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah waxna laga qabto wixii lagu heshiiyey oo kulanka u dambeeyey laysla maaldhigay kadambooyntii maybaasi toose shirkadan furay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen usoona sheegay in shirkaha ku baha doonaan wal uso ontaawiyaw ini kheer iyo barwaaqii horumaranka jaraan bulshada koonfur galbeed iyo bulshooyinta soomaaliyeed oka eedan boostadii isgaarsiintii teknolojiyada sidii heer landeersii lahaay uu mariyey guddi isgaarsiin baa la suugiyey isgaarsiinta maanta meesha ay maraysa iyo horusocodka iyo sida ay ola jaan qaaday wada shaqaynta ay dowladda la leedahay iyo fursadaha jirana waxaa weeye muuqdo annagana waadin ragelinaynaa waana soo dhaweynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaan lahayna waxalaaleen wixii horumara oo ummadda soomaaliyeed loo samaynayo oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo horumar iyo waxtarba ah waan soo dhaweynaynaa waana kala shaqaynaynaa haddii ilaaha yidhaaho wasiirada dowladda federaalkana si goynahan usoo dhaweynaynaa shaqooyinkooda iyo shirarka ay qarannimada soomaaliya looga shaqeynayo annagana waxaan ka midnahay dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya federaal ay qaadatay dowlad goboleedyada jiro iyo goboleedyada uguyameeda waxaa waaye dowladda federaalka waxa ay shaqada ka soo bilaabanayso hoos weeye waxay aadaysana waa kor ilaa iyo deegaan golo deegaan degmo ma- maamul gobol wasiiro federaala ilaa iyo laga aada maxay ahayd dowladda federaalka ay soconaysaa shirkun iyo maalmo isu dareeramay baa lagu sugayay inay ha ku bahaan qodobo wal ku taro karo isgaarsiintii boostada dalka kureedna wal murtiyeedka ha ku baha dhagaa dadka inteeganaada doonaan qodobadiiyo isla meeldhi ka doonaan madaxda dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee ka eedan shirka kaasoo nagadu doono koob bulshada soomaaliyeed eedeeda mahadsanid mukhtaar ciidamada danab oo iyanu howlgal iyo ka wadaan deegaanada shabeellada hoose war kuwan walibaan ifaafahayay axmed abuukara sabriye ciidanka danab oo howlgallada ka wada deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta gaaray deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka horeyna ay ugu sugnaayeen al-shabaab deegaanada cusub ee ay gaareen ciidanka ayaa ah kuwa hoostaga degmada awdheegle oo ay dhowaan kala wareegeen al-shabaab degmadaas waxaana halkaasi ay maanta ka wadaan dhaqdhaqaaq hor leh oo ay ku xaqiijinayaan amniga saraakiisha horukacaysa howlgallada ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay inay al-shabaab kala wareegaan guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose si gobolka uu u noqdo mid gacanta ciidanka xooga ku jira tuulooyinka hor leh ee lagu arkayo ciidanka ayaa laga dareemayaa howlgallo isdaba joog ah waxaana lagu arkayaa ciidanka oo ay la socdaan gaadiidga ashaaman horena ka sameynaya howlgallo miina baaris ah oo ay ku caawinayaan sida la sheegay ciidamo caddaan ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inaanay marnabaha kan doonin howlgalladan ka bilowday shabeellaha hoose oo al-shabaab lagala wareegay deegaano iyo degmooyin in muddo ah ay maamulayeen dhinaca kale warar aan helayno ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa danab oo saacadihii ugu dambeeyey gaaray deegaanka shaangare oo hoostaga deegaanka bariire ee degmada afgooye ay iska horimaad kooban kala kulmeen xubno ka tirsan al-shabaab balse ay iska caabiyeen ciidanka kana hortagay weerarkaas sida ay saraakiisha ciidanka xoogga ee gobolka inoo xaqiijiyeen axmed abuukar sabriye shabeellaha hoose musharaxiinna weliba iyo kuwarkooyana xildhibaanada cusub ee jubbaland khaalid cabdi ibraahim iyo warkuwan nin faahfaahiyee xalaya guddiga madax bannaan ee xuduudo iyo doorashooyinka jubbaland mayba iyo ka dhawaaqeena liiska xubno cusub ee baarlamaanka jubbaland waana ka kooban toddobaatan iyo saddex xubnood iyadoo lama xubnood an harsan iyo maybana ka dhawaaqista xildhibaano cusub ka horkooye haana ku mid a musharaxiinta jubbaland maxamed ibraahim oo ka mid ah musharaxiinta isbedeldoonka jubbaland yaa sheegay inta mowqaf sha-usa iyo midcad islamarkaana gabihaanbaya oon aqoonsanayn shaqo kasta ayoo qabadan guddiga madax bannaan ee xuduudo iyo doorashooyinka jubbaland maybana use sheegay use oo la hadalaya idaacadda warsan intixaxulooga xildhibaano cusub ee jubbaland iyo shaqadii hayti odayaasha dhaqanka beelo haabahaato qaabka hadalahan xuli use iyo mid sharci daro waan an waafaqsanayn dastuurka jubbaland maybana hadalshe intaasay ka daray inta qaar badan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland laku saari liiska odayaalka linkadala kale intii ha xulaan xildhibaano cusub ee jubbaland use oo dhalin injeedii guddiga doorashooyinka jubbaland waxaan u aragnaa guddigan liiskan cusub ee lasoo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka jubbaland iyo dastuurka federaalkaba horeyna waanu uga hadalnay sababtuna waanu cadaynay haddana haddaan ku celiyo waxa weeye waa midda koowaade liiska waxay ahayd inay soo saaraan odayaasha dhaqanka soo jireenka ama isimada soo jireenka ee jubbaland waxaana la socotaa qaar badan oo ka mid ah in laga saaray liiska soo jireenka ah oo sanaadiintii rasmiga ahayd qaar ka mid a inay ka maqan yihiin bayaanna way soo saareen arrinta ay ku cadaynayaan dhowr iyo toban suldaan baa ka maqan marka dadada in odayaashii maaragtay ay matalayeen ayna soo qorin baa horta marka hore meesha ku qoran qaar badan oo ka mid a middaa waa middaa marka taas waxay ka dhigaysaa talabaad anu anagu tilmaanay waxa weeye qaabka iyo hanaanka uu ku socdo guddigu waxa weeye qaab aan sax ahayn oo khilaafsan dastuurka jubbaland ood arkayso inay boobsiis tahay la doonayo maaragtay in lagu lagu afduubo doorashada oo halkaas ayay ka caddahay marka anagu arrintan waa arrin waxay nala muuqataa khaldan oo nidaamka waafaqsanayn hawshiina iyo mataqaana basiin kusii shidaysa dadkiina sii kala fogeynaysa ayaan u aragnaa oo aan munaasab ahayn
si kastaba musharaxiinta lamaga bati isbedeltoonka jubbaland iyo wasaaradda arrimo guda xukuumadda soomaaliya yaa hore mayba inshaaciday intiya oon aqoonsanayna xildhibaano cusub ee lahanxuli jubbaland maybana la sugay jawaabtiyuu ku biyaan dowladda federaalk soomaaliya madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasana waliba geedka magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulkaasi ee galmudug uuse kala kulmay saraakiilaha ciidamada qaybtay oo shala duwan ah kulankaasi waliba uusahayay koox uguwaraysiya islamarkaasna lanku hadalay arrimo la xiriiray dhiniga sugowka amniga maadaama dhowaan magaalada dhuusmareeb lakaga wadahayo shirka reedingaliisyowka beelo galmuduga sheekh saakir oo saraakiila la kulamay waliba yooshalahaynaa militari iyo booliska waliba nuu safaray inayo lama jibaaraan suqowka amniga sidoo kalena iyo diyaar garowaan dagaalku dhinaya al-shabaab taas kaasabaana dhunku saaro deegaanada iyo kuroogan galmuduga magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi ee jubbaland waliba suwiin lunqudare mahae qabanqaawada doorashada maamulkaasi taasaan la filow inay dhiida dhammaadka bilungna ka guda jarna ee sanaadka labada kun iyo toban iyo sagaalka xalay guddiga madabanaan ee xuduudo iyo doorashooyinka ee jubbaland waliba iyo ka dhawaaqana liiska xildhibaano ka kooban toddobaatan iyo saddex xubnooda haabaatayo sheegeen inayo hirsajan lama xubnooda hanasobaana doorda doonaan guddoonka baarlamaanka jubbaland iyo madiinaga iyo weel dhadaayaan maamulka seya walibana sidoo kale sheegay in xildhibaanada iyo la dhaariyey magaalada kismaayo ayaa laku dareemahay ololo iyo wadaan ah musharaxiinta teegan hawadowka xilka madaweynenimo ee jubbaland iyadabaana amniga guud ee magaalada kismaayo si weyn lang adkeeyey sidoo kale amniga xarunta lakaqabado doorashada waliba iyo sugana amnishe ciidamada booliska jubbaland iyo hangamisoma madaweynega jubbaland axmed maxamed islaam ayaa dhowr mar kana naqi in doorashada hogaanka jubbaland iyo waktishi ayaan dhaafa doonna islamarkaasna qof walba oo musharax iyo hadhawaayaan dhawaanna waliba sidoo kale magaalada kismaayo diray wafdo ku dareer urur goboleedka igeed hanasabaana kulmo laweeldhaday odayaalka xulow xildhibaanada jubbaland guddiga doorashada musharaxiinta isdiiwaangeli iyo hang in isdiiwaangelina iyo qeybo shara duwan ee bulshada magaaladaasi kismaayo ka nool wasiire ku tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya waliba magaalada mina iyo roogana gudowka waajibaadka xajka walibaniyo la kulmena madaweynega somalilan muuse bixi cabdi oo usiina kumid ahay madaxda sanadkun xaji hayta wasiirada waliba iyo kumid ahayna wasiirka arrimuhu dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka kalluumaysiga cabdulaahi bidhaan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xamud walibana kulunsha usahaye qoyos aragaayeen waana horey lan sheegnaa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xamud waliba uu sheegaya inuusa ka faraxsanya la kulmowka madaweynega somalilan kureedna qoraal uusa ka qori bertiis uusa kelaya facebooka sidoo kale kulanka dhexmaray madaweynega somalilan muuse bixi cabdi iyo wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya waliba useeyaa kulankiin koreeye oo yobeeldhadaayaan tan i markii muuse biixi usalandooladii madaweynega somalilan isla wararka somalilan tuunun kaban dhuguunsadayaal madaweynne ku-xigeenka somalilan waanay kusimaha madaweynega cabdiraxmaan cabdilaahi say ismaaciil saylici waliba uusa antacasiiyey ehladii todobadii qof oo afar ku mid ah bilan iyo hayan haanatoona laga dilay deegaanka ceel hafweyn ee gobolkaasi ee sool waliba nuus sheegaya madaweynne ku-xigeenka inahaanoo kumid ee dadkii dilkaasi ee jeesadii ciidamada amniga gacantayo ka dhikan meelahaano kalena weli la sheegay in baadgoob lankahay waana la sheegahay howlgal kudhine laka guda jara kusimaha madaweynega somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici waliba uusiin aan ka baaqay bulshada deegaanada ceel hafweyne inayo xeludku saaraan adkeeyowka amniga xukuumadda somalilanna waliba iyo marnaba iyo in aqbalaane dhiigga dadka helka ee maalin kasta deedahowa madaweynne ku-xigeenka waliba usiina amray ciidamada ammaanka iyadooaan guuda waajibaadkio qaran inayo sugaan nabadgeliyada deegaanka saya qof walba oo falal amni daraalka aragona gacan bire iyo ka qabadaan deegaanka ceelafeyn ee gobolka saya sool waliba ha ka naqday dagaaladan dhexeeya beelo walibana dadkii shalay ee laka dilay deegaanadaasay la sheegaya inay lala xiriiryahay aanooyin qabiil iyo dilal horay iyo ondhiyan idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhugunsadayaal warkii hameynimo ku dhugunsaday tanga tajaawo la sameeyey waliba iyo muujiyaase in la daaweey karo dadka qaba cudurka ebola sida dhakhaatiirta ee dalkaasi kongo iyo sheegeen afar oo daawooyin ee waliba iyo laka tijaabiyey bukaanada ebola ee ka sugan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo meelisay waana iyo cudurkaasi ka dhiyey daraasaadasi weliba laka xusay in boqolkiiba sagaalun laka diiwaan laka daaweey karo cudurkaasi ebola waayo hadda ku dambeeyey daawooyinka weliba laka daaweey koray dhammaan buukaanada gabo cudurka ebola sidaiyo sheegan saraakiil caafimaad ee dalkaasiya maxadka ka horseedowka xasaasiyadda iyo cudurada oo maalgelidi daraasaadka saya weliba iyo ka tilmaamina tilaabo horumar oo lankala dagaalami karo cudurka ebola warkii hamiinima idaacadda raadiyaha warsan ku dhaweynsaasan iyo dhaweynsadayaal intaninka eeg inti warkuun kulamada waraydun ku kulmaana waliba siinkugu tabanaya sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu